waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdicasiis cabdi faarax waxaan ahay maneejarka barnaamijka himilo oo caawa soo qabanqaabiyey xafladdan qalinjibinta ee loo sameeyey dhallinyaradka baxay lidership programka
sideed u aragteen barnaamijkan aad soo qabanqaabiseen dhallinyaradii sida u anfacay iyo sida uu waxtarka u yeeshay markaad gebgabayseen barnaamijkan wuxuu ah runtii fursad inta badan mujtamaceennu dhallinyaradu wuxuu ku eedeeyaa inay ka duwan yihiin sidai ayaga ahaayeen markay soo koreeyeen oo kale laakiin waxaa muuqata inaan la siinin fursad ay ku muujiyaan waxqabadkooda iyo kartidooda barnaamijka marka wuxuu qayb ka ahaa in la yidhaahdo dhallinyarada isbeddel inaad keentiin baa laidinka rabaa waxaana laydin siinayaa fursad aad isbeddelkaas ku samaysaan waa markii labaad sanadkii labaad ee aan samaynayna weeye barnaamijkan sanadkii hore oo kale dhallinyarada ka qalin jibisay afar ka mida waxay ka shaqeeyaan barnaamijka himilo maanta oo shaqaalo joogto ah weeye kuwo kalena waxay ka shaqo heleen meelo ka baxsan himilo iyo community gudaheeda barnaamijkan laftiisa hadda dhallinyaradii ka qalin jibisay qaar waxay sameeyeen homework cloud oo volunteers ah laba waa nala shaqeeyaan qaar kalena maaragtay volunteers ba u sameeyaan oo ka qayb qaata marka waxaad mooddaa in dadku u baahnaayeen fursad in la siiyo ay ku qayb qaataan mujtamacoodana waxay kaga siiyaan ay dib u siiyaan marka wuxuu ah fursad annaga aan ku siinayno in ayagu waxa ay rabaan waxay u arkaan baahida iyadoo aan loo yeerinaynin in ay keenaan mujtamacooda soomaalida wax kusoo kordhiyaan waxyaabaha ay kusoo kordhiyan waxaa ka mid ah in ay sameeyaan soccer team oo gabdho ah in ay hadda u samaynayaan afur dad gaaray ilaa iyo afar boqol oo qof oo muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn isugu jira si laisugu soo dhoweeyo dadka marka waxaad mooddaa in mujtamac ahaan aan u baahannahay in dadka la siiyo khaasatan dhallinyarada in la siiyo fursad iyagu ay wax ku qabtaan inta dadka hore ay ama odayaasha ay hor taagnaan lahaayeen taasna way tii uu ka hadlayay wasiirka hadayta markii uu lahaa soomaalidu waxaad mooddaa in ay kaga duwan yihiin afrikaanka kale inay iska soo horumariyaan dhallinyaradooda oo odayaashu ay dib u taagan yihiin
markaad eegto brogaraamkaad soo qabateen qalinjabintii dhallinyarada brogaraamkooda waxaa lagu qabtay oona hadda maanta aan dhex joognaa baarlamaankii gobolka victoria dareen intee leeg bay kaaga dhigantahay adoo brogaraamkaas soo qabanqaabiyey sidaan intaan ku sarfan in lagu dhammeeyo runtii aad bay wanaagsantaa wasiirka multiculturalka ama dadka quwadaha kala duwan oo sidoo kale ah wasiirka finansiga ama dhaqaalaha ayaa caawa cashirshaaftan u sameeyey kuna marti qaaday dhallinyaradii caawa qalin jibinaysay gurigan baarlamaanka ani waxay i tahay inay muujinayso dadka soomaaliya inay hadda weliba generationka labaad ay ka gudbaan wixii ahaa in annagu aanan isku arkin dad waddankan u dhashay oo aanu isku aragna dad qaxootiya ama dad meeshan transit ku ah ama safar ku ah waa inaa u muujinaa dhallinyaradana inay qayb ka noqdaan dowladda oo ay ku jiraan dowladda oo ay ka qayb qaataan dowladda yani waxyaabaha hadda aan ku guulaysanay waxaa ka mid ah laba dhallinyaro ah in dowladda ay ka shaqo bilaabeen waxaana wadnaa qorsho ilaa iyo konton siddeed iyo toban bilood soo socdo lagu geynayo inay ka shaqeeyaan dowladda wasaaradaha dowladda ee kala duwan marka waxaa loo baahanya waxaa weye hadda in la galo transition ah laga gudbo xilligii hore dadkii hore imaaday iyo kuwa cusub oo hadda imanaya dhallinyaradii halka ku koray ama ay ku dhashay inay qayb ka noqdaan as-aaska iyo hay-adaha dowladda waddankan si aysan u noqonin dad markaa markas soo galooti ama lagu dhaho adarska ama waa kuwii kale barnaamijkan qorshaha ama idinku hawsha meelshaas ka howlgashaan hadda waa heidelberg soomaalida meelo badan bay kala degan tahay baahi badan baana brogaraamkan u jirta maxaad u haysaan deegaanada kale ee soomaalida barnaamijkan wuxuu ahaa mid tijaabo ah labaiyo toban bilood ayuu socday waxaa lagu sameeyey evaluation ama qiimayn runtii aad buu u najaxay sidaas darteed ayaa barnaamijka waxaa hadda loo fidinayaa xaafadda flaminton north melbourne iyo xaafadda hobs crossing weraby labadaas xaafadood wuxuu ka socon doonaa sidoo kale muddo sanad ah haddii lagu guulaysto oo si fiican u dhacna waxaa loo gudbin doona hadduu leeyahay xaafadaha greater dandenong novel park dandenong iyo springville u badan tahay marka waa barnaamij bilowday wuxuu ahaa tijaabo labayo toban bilood ah wuu shaqeeyey waana la fidinaya hadda macnaheedu markaa ma aha in annagu aan ka fidinayn north melbourne iyo flemington iyo hobs crossing werby laakiin waxaa la isticmaalayaa modelkii barnaamijkii heidelberg si xaafadahaas kale looga fuliyo insha allah wuxuuna bilaabanayaa bisha julaay ee sanadkan soo socota dula yiraahdo ugu dambaynta dhallinyarada da'yarta ee magaalooyinka ama deegaanada aad sheegaysoo kale jooga amaba si guud ahaaneed brogaraamkan oo kale xiisaa u qaba dhamaalkeed u tabinaysaa waxaan u tabinayaa in fursadaha ay ka qayb qaataan barnaamijkan dadka xaafad helilberg buu ka dhacay laakiinse dhallinyarada hadda ka qayb qaadata xaafad kastay ka imaadeen oo soomaalida ay degto waxaa loo baahan dadka dhallinyarada in ay ka faa'idaystaan fursadaha caynkan oo kale ah in ay issoo bandhigaan waayo haddii aadan adigu isa soo bandhigin oo aadan dhihin war qayb baan rabaa inaan ka noqdo waxaan rabaa xalka inaan qayb ka noqdo waa lagaa tegayaa waxaan kaloo rabaa inaan ku booriyo soomaalida waalid iyo dhallinyaro intaba in aanu ka baxno fikradda ah waxaanu nahay qaxooti waxaanu nahay dad madow waxaanu nahay dad muslim ah oo aan isku aragno inaannu waddankan xaq iyo xuquuq ku leenahay sida xaq iyo xuquuq uu noogu leeyahay waxaana laga qaadaa kulligeen intanada shaqayso taxation canshuur baana laga qaadaa taas waxaa xuquuqda waddanka uu noogu leeyahay annaguna xuquuq baan ku leenahay marka dadku inay u arkaan waddanka inay qayb ka yihiin in ay shaqooyinka dowladda galaan in haddii ay u baahan yihiin in gacan laga qabtana ama annaga ama dadka xaafadaha ay joogaan ka shaqeeya ay la xiriiraan si markaa si wadajir ah loo qabto waxaad moodaa hadda soomaalida inay fahantay oo laga soo gudbay fikraddii kala qaybsanaanta ahayd iyo hebel baa lacag igu qaadanaya ama qof baa qorsho dana guud ku wato aanu fahmayn qaabka waddankan ugu shaqeeyo marka haddii laysku yimaado wax wada la qabsado la midoobo dadka waa wax wada qabsan marka midnimadana ma aha mid dadku dhan inta isku imaadaan ay yidhaahdaan hal urur baan samaysa waxaan ka hadlaynaa midnimada ra'yiga iyo fikradda oo ah in mujtamaca soomaaliyeed ay awood u yeeshaan ay wax qayb kaga noqdaan dhammaan hay-adaha dawliga ah iyo tan shacabka iyo tan dhaqaalaha ee victoria
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs com au xariijin soomaali